asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu saaxiibayaal duhur faylaha ka dhowaada warka duhurnimo idaacadda raadiyaha baydhabo sinhayta duhurnimadan qodobadan wali baankadoor korona qaraha khasaarajay sidoo kudhiyay degmada buurhaka waa ee gobolka baay saasaataw qaraha waa goordhowayti weliba kudhiyay magaalada caasimadda ee muqdisho beelle caalamku walibaya cadaadis saaraha eena madaxdawaa madaxda dowladda federaalka farmaajiyo ra-iisul wasaare rooble fiidnaam umarkii inkureyt war ha ku saartay khilaafka farmaajiyo ra-isul wasaare rooble puntland waliba bilowtay qaybinta kaararka codbixinta doorashooyinka maleeshiyaadkii ka dagaalamaay maalmahan deegaanka hanaanbuure ee gobolka galgaduud oo geegka markaas lishal qaadi iyo saliba warka duhurnimo isinka dhugunsu doontana qaybtiis akhbaaraadka bannaanka donald trump oo la ka eedaya inay markaasi faragelin toos ah kuwadii muddadii uu sahelkahay dalkaas maraykanka dhegaystayaal waliba waa duhurnimo asnigayow taariikhda waliba kabeegantaa labaatanka bilo sagaalaad setembar sanadka lamada kun iyo labaatii kowka intaas walibay ahaayeen ah qodobada warkaana duhurnimadan hatan inas diyaariyaa saaxiibayaal warkii duhurnimo faahfaahsan insha allah duhur fayle dhegaystayaal ka bilowna qodobkan koreeyay warkaana duhurnimadan wararka una helahayna ama ku helahayna degmada buurhakaba ee gobolka baay ee waliba wax ku warmahaynin goordhowayti ismailashay kudhiyay qaraxa khasaare jaysadii walibana wax kubahayna warar showldawan qaraxaasay kudhiyay degmada buurhakaba ee gobolka baay wararkii inkadi dambeeyay hatahan oo diirahaya oo weliba una helahayna weliba ay otibahahayna in qaraxa miino weliba dhulka lakaduugi oo weliba la fiirsaday usa degmada kudhi walibana khasaaraha ku daray mas-uuliin iyo askar ku tirsan maamulka koonfur galbeed gaar ahaan mas-uuliyiinta degmadaasi rogan taliyaha hay-adan habad sugidda iyo sirdoonka qaranka waa iyo sirdoonka nisa ee degmada buurhakaba ee gobolka baay xuseen dhubow iyo weliba guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmadaas nuurow ibraahim iyo askar kale ayaa markaasi ku madahay dadka ka dhaawacmay qarahaasi geeka kudhi degmada buurhakaba ee gobolka baay goobtuus qaraxa kudhiiya weliba diray ciidanka ammaanka iyo weliba yoogoni xiri inisocdowka guud ee qaybo kumid ee wadooyinka guud ahaan degmada buurhakaba welibana yowadana baaritaano ka saabsan walayaawasheeni qaraxa balse ilaaya hadda walwar e maha kubina saraakiila laamaha amniga laamaha amniga degmada buurhakaba ee gobolka baay iyo weliba maamulka koonfur galbeed weli si faahfaahsan manku hadalna qaraxa iyo markaasi iyo ka dhaawacmeen mas-uuliyiin ku tirsan maamulka degmada buurhakaba ee gobolka baaya weli warkada hornama idaacadda raadiyaha baydhaweye dhugunsaahitan akhyaaray dhinaga kale isla wararka qaraxyadiiyana ka gudi jirne weliba daqiiqdo ku hor magaalada caasimadda ee muqdisho ku dhiyay qarax hoogan oo joogto isla ku dheegay degmooyin ku tirsan gobolka banaadir leyli ibraahim aadan iyo warkan faahfaahyaas warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax xoogan oo goordhow ka dhacay qayb kamid ah magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kaas oo geystay khasaaraha isugu jira dhimasho iyo dhaawac intaba qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo warramaya inuu ka dhacay xaafadda gubta ee degmada dayniile waxaana lala eegtay gaari sida ay sheegeen ilo deegaanka inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa ku dhintay ugu yaraan saddex qof halkaasi oo ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ka badan sida ay inoo xaqiijiyeen dadka deegaanka ee aan la hadalnay wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daray in gaariga la qarxiyey ay la socdeen askar ka tirsan ciidamada dowladda kuwaas oo ka mid ahaa dadka ay waxyeelada kasoo gartay sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee meydka iyo dhaawaca dadka kasoo qaadaya halkaasi kadibna xiray meesha wax ka dhaceen ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxaya maamulka degmada daynila iyo saraakiishii laamaha ammaanka ee ku aadanaa qaraxaas xaaladda ayaa weli aada u kacsan waxaana socdo baaritaano dheeraada ay wadaan ciidamada ammaanka ee gaaray halkaasi muqdisho ayaa waxaa muddooyinkan lasoo dhaafay ka dhacayay falalidku ah ammaanka kuwaas oo u badan qaraxyo waxaana ugu dambeeyey kii ka dhacay degmada wadajir
ciidan mahadsanti leyle ibraahim dhegaystayaal ee qodobkaas weliba wararka qaraxyada wali korar weliba aysan ka dhawin soo doontana wararkan iyo barnaamijyadan dembe insha allah dhinaga kale xubnaha beesha caalamka weliba iyo edion kuwala aasinyeena khilaafkan dhahaya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kaasi weliba saamayay hay-adaha shal duwan ee dowladda wakiilada beelo caalamka iyo tirila mujere weliba iyo hasaaren ah qoraalyo markaasi iyo ankadalbadaayeen madaxweynaha farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iniyo khilaafsho xilli ansuus markaasay saameyn ininkuelana howlaha doorashooyinka ee weliba socda hogayaha waa hogaha la helahayo weliba iyo sheegaha ina saasaatow in wakiilada beelo caalamka eedwa markaasay sugan xerada halane iyo markaasi cadaadis soogan weliba saarahana madaxda iskhilaafsan ee dowladda farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble iyagoo weliba ku dalbaday iniyo walwada hadal ee markaasi iyo ka dhammeeyaan waraaqaha isdawrooga ee magacabaysta iyo halkuqaadistan iyo rojian wararkaiyo waliba intaasiyo kasii daraha in beelo caalamkiiyo markaasi hanjeediyeen madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble hanjeediyeen iniyo roojiyaan qoraalada sii horiyahaya qoraal sho suus markaasi in sii hogeysana khilaafkan dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble yaa weli teegan welibana dhowaan fashilmay dadaalo hal raadin eh oo weliba markaasi sameeyeen madaxweyneyaasha dowlad goboleedada galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen dhinaga kale ah dowladda vietnam yaa markiin koreyti ku hadlay khilaafka siyaasadeed ee dhahaya madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ku-xigeenka wakiilka joogtada ee vietnam fadhiya qaramada midoobey ee fam hayd ahaana oo weliba ku hadlay kulankii markaasi golaha ammaanka iyo weeldhadeen xaaladda soomaaliya ee sheegay in dowladdiisa ay ku xunta xaaladaha korora ee weliba la xiriira arrimaha soomaaliya danjiraha hay-aanka baaqii farmaajihii rooble iniyo wadahadal iyo kaxaliyan khilaaf shabdhati ee islamarkaana iyo walwelba ka hormaryan dhanaha qaranka soomaaliyeed vietnam weliba ayaan ka baaqeena dhinacyada kalogta leh arrimaha soomaaliya iniyo xaliyan khilaaf shooyo markaasi walwelba iyo ka hormaryan danaha qaranka iyo shacabkasi markaasi xaliyan siisadaha siyaasadeed ee teeganyan eri ku-xigeenka wakiilka joogtada ee qaramada midoobey ee vietnam sidoo kale weliba uusan taas kasii daray in dhinacyada kalug leh khilaafka lankubaahanyin iyo xilliyan siyaabooyin kale oo weliba ka hadliyaan xiisada ku teegan gudaha soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka iyo ankawiinta faham hay ana ya sidoo kale mariba uusan jeediyey inay muhiimata in markaasi la dhisa kalsoonida shacabka xooggana markaas la saara doorashada si waafaqsan heshiisyadii la deeray labaataiyo todobadii meeya anka dambeyn weliba markaas caddeeyay in vietnam iyo tiger center doorkiiyo weliba tabaracaadka ururada gobolka oe markaasi ka jaran midooda africa iyo igad si lan haliya hiisada teegan ee xilligan hadalkani waliba katoosay iyadoo weliba markaas kasii sareerahayta xiisada siyaasadeed ee ku teegan villa soomaaliya taasee weliba ku dhalatay kiiska dalkiiha iyo weliba sarkaalad ku tirsanaytay hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ee nizaland jaysiday gudaha dilka fikraan tahliil faarax weliba markaas la eedayay madaxii hore ee hogaanka hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ee niza fahdi yaasiin xaaji daahir ilaa iyo hadan walwar ee weliba laqanac kora hay-adda niza mahkubiina dilkaasi la sheegaha inay ikraan tahliil iyo lanjaysidi balse maalamo ku hor warar habehen iyo weliba nisa iyo sheegtay inay hay-adda waa inay gibirta ku tirsanayd shaqaalaha nisa iyo angalangali kooxda dagaalamayaasha al-shabaab saasaatow niyo dilan balse kadambeyn al-shabaab iyo markaasi isku fegayay eeda hay-adda nisa injeegteed ilaa iyo taasi weliba habaahena tuhun lala xiriiryaha inay gibirta sarkaalada hayti iyo markaasi iyo kalogleyn dilisho haddii la dili xitaa hay-adda madaxa sirdoonka nabad sugid iyo qaranka ee nisa gaar ahaan fahad yaasiin xaaji daahir iyo cabdulaahi kula najiis iyo yaasiin faray oo hay gudoomiyii waa taliyihii hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka ee gobolka banaadir dhammaantiyo xilalkian markaasi lagu xayuubi ilaa iyo haddana kiiska qof sacad ancad ama maxkamada gudbida majara balse bulshada soomaaliyeed iyo gaar ahaan qoyska hiiraan tahliil iyo weliba shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin siyaasiyiin yaan dhow ka wada ahaayeen baaritaanka laga sameeyaha ee weliba guddiga usaari ra-iisul wasaare maxamed xuseen rowle iyo weliba maxkamada ciidamada xeer ilaalinta la fariini markaasi iyo sigal dacwadeed markaasi iyo gudbiyan waanay bilaabaan baaritaano oo weliba ka eedan dilkaasay gabartaas linjaysid hiiraan tahliil fara weli warkada hornama idaacadda raadi ah bay dhawaayaana dhegeysaaytan akhyaaraya dhinaga kale ah haddii una kor surugna guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka dowlad goboleedka puntland waliba geeka iyo degmooyin ku tirsan gobolka karkaarar iyo ku bilaabana kaararka codbixiyaasha ee doorashooyinka qof iyo cod ee weliba golaha deegaanka xubnaha guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka iyo waliba yogeeka kaararka codbixiyaasha siyanada fadaaye in iyo qeyb galan oo doorashada haanase weliba beri waa hanase weliba has diiwaangeliya degmooyinka qardhe eyl ufeyl iyo weliba deegaanada hoosgoyow gudoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka puntland xafiiska gobolka karkaar maxmuud ismaaciil oo daafuriyay kaarka codbixinta ayaa sheegay in muddo siyasa in muddo siyada shicaya socda doonaan qaybinta kaararka silanqabda doorashooyinka hordhaca ee weliba golaha deegaanka ee saxda degma waa sideeda degma waliba uu sheegay in dadkii horey markaasi in diiwaan geliye keliya la siiyo kaararka welibana uuse ku codsaday in iyo sugo wanaagsan kaararsho codbixintii oon qaadadan puntland iyo labaatiliti balan waa labaatiliti labaatiliti balan waliba markaasi qabada hayte doorashooyinka tijaabada hordhaca ee weliba qof iyo cod haanase weliba laka dooradahay golaha deegaanka degmooyinka ku tirsan gobolka karkaar ee dowlad goboleedka puntland dhinaga kale waliba weli dadaalo xoogan iyo ka socdaana deegaanka xanaan buuri ee gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug meelaasee weliba maalmihii lahdhaaf iyo ka dagaalmaya in la maleeshiya beeleed dhowaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa idaman dartii deegaanka xanaan buuri dagaalka lanroji balse midkumada ah dhinacyada dagaalamay iyo andiidii in markaas ciidamada ay ogolaan deegaanka iyagoo weliba rasaas hoyaay odayaasha dhaqanka deegaanka hanaanbuura iyo weliba ahaan magaalada cadaada ee dowlad goboleedka galmudug oo weliba kaaladaayeen mas-uuliyiin ku tirsan maamulka galmudug yaa la filahaya in iyo geeg iyo shal qaadan iyagoo weliba amniga deegaanka laga wareejiyi doona ciidamo ku tirsan degma waa dowladda soomaaliya xaalada deegaanka hanaanbuura iyo geegka teegan walibana dadka deegaanka iyo sheegaha inani iyo socdaan dadaalo xal lanka raadihay dagaalka weliba ku socda deegaanka hanaanbuuri ee gobolka galgaduud haanase weliba dhexaya lama maleeshii beeleeda miilo saaxiibayaal warkada hornimeysan ugu dhawan saaitaan idaacadda raadiyaha baydhabo akhbaaraadka banaanka ciidanka suudaan ee weliba sida deg dega howlgalow ee sheegay in iyo galantiyo ka dhigan sheexnad hoob shishal duwan oo weli markaasi lahgeli lahay dalkaasi ciidanka waliba sheegan aniyo lama baawar oo weliba noo ah ahayey g m c iyo markaasi kabadeen xuduudka saddex geesoodka ee dhexay suudaan masar iyo libiya hubkaasi weliba la kasheenaya dalka libiya weliba way qobaday kurid markii iyo ciidanka iyo weliba kooxdii tahriibayaasi hubkiya markaasi isku fara saareen dhulka lama deegaanka ee weliba degmada sayf albari oo weliba afar kilomitran jeerta saddexa hagalka haduudka suudaan masar iyo libiya adeegsanayaasha la qabada weliba afar qof ay ahay welibana iyo lama kumadeen dhaladana dalalka libiya meyle lamada kalena suudanan dhaladan ah hubka la qabaday weliba kumadahaye qoryaha ek forty seven bam gacmeedya gantaalo garabka markaasi laku tirow r b g welibana markaasi waa waxyaabaha lafar sameeyay ku madax qaraxyada iyo weliba hubka kale nooyishay shal duwan guud ahaan saaxiibayaal warkii duhurnimo ayaa markaasi intan kalan warka waliba hasaaray maxmuud cabdiraxmaan cali cabdulaahi salaadeesina dararsiyaay xasan aadan khayr ee farsameeyey dhegeystayaal intii warkan kulmada unreedan kulamaana waliba siinku tawaana sidaas iyo amaanallah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu